uu markuhore ka barado doonaa xalinta khilaafaadka iyadana la adeegsada doonaa xirfado wada hadalka oo xanafta aan la hayna kaasayti oo dareeri doona muddo sadde maalmood iyo laanqahooda qeybashal duwan ee bulshada iyo laamaha dowladda ee degmada dhubley ayuu ku mid yihiin odayaalka dhaqanka bilaanta dhalinyarada aqoon-yahanada garsoorka booliiska iyo maamulka degmada waxaana kumid ah dadka lanqowday tababarku iyo ku hadalinga weliya awalka baradu doono tababarku muddada usa dareera
ama wax jirkaaga iyo niyadaada aana jecleen oo agtaada lagu sheego qofkan jecleen waay oo qofka in wax aqbalo waay tusaalahaan waxaan dimuqraasiga ay dhahaan inkastoo meelo kale u rogeen yaa wuxuu yahay in qofka uu dulqaad u yeesho wax aadan adiga rabin tusaale adi waxaad aaminsan tahay inaanan la cunin waxyaabaha kamid tusaalahan waxaad aaminsan tahay waxaan ay xashanaadkan hadda wadamada deriska kenyaatiga ugandhiska waxay cunaan mahalladan buubuubay cunaan insaktiga yararka cunaan adig waxaa laga yaabaa inaada kaljarkaada in la cuno inaadan aaminsanayn soo marka toleransiga iyo acceptancega la sheega waxaa waa in qof kale uu cuno adigana aada waxba dhib u arkin ama fikir adiga aad ku dhibaya fikir ahaan inuu qofka kaa soo horjeedo inuu sheego laakiin aada dhib u arkin anugu waxaan ka socdaa odayaasha dhaqanka ee dowlad goboleedka jubbaland annaga waxaan leenahay xafiis waxaan leenahay afhayeen waxaan u xalinaa khilaafaadka noocyo kala duwan khilaafaad horta khilaafaad waa maxay khilaafaad khilaafaadku waa mid laba beelood waa mid laba qof waa mid qoys waa mid yacni khilaafaadku intaasoo ugu kala qaybsamaa jaanib u qaybsamaa marka xalinta khilaafaadku dhulkii baa ku jira oo hadda inta waayadan dambe aan annaga ka waraysanay ka odayaal dhaqan ahaan jubbaland dhulka waxaa loo sameeyey meelo gaaroo lagu xaliyo dhulka hadda annaga waa ka ronnahay khilaafaadka annagu hal arrin ma gallo inta kaleo dhan waan gallaa qoyska heshiisiintiisa waan gallaa tabeelaha markay timaado waan gallaa tan kale waan gallaa annaga oo sida boorkeennaba ku qorayd qaabka nabadda ee wanaagsan u xalina oo hadal aan xanaf lahayn iyo isu soo dhoweyn labada qof ama labada beelood ama yani khilaafku markaa dadku ka dhexeeyo isu soo dhoweyn annaga oo dhexda islaax baynanaas waxa wanaagsan ku xalina agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo dastuurka jubbaland cabdulaahi cabduqaadir aadam qaanuuni oo kala dardaaramay ku qaybgalyaalka iyo ku faa-iidaystanka tababarka muddada usa dareera
dowrka weyn ee garsoorku hayaan waxaa dowr kale oo iyagana muhima bulshada u haya una hayn jiray haddana u haya odayaasha dhaqanka ood ogtihiin run ahaantii inay qayb weyn cadaaladda ka ciyaaraan iyo sidoo kale culummada run ahaantii ilaahay khayra siiya oo dowr weyn ka haya xalinta khilaafaadka mar walbana u taagan sidii loo xalin lahaa khilaafaadka bulshada adduunkana ilaahay subxaana wa tacaala inagu khaliifo inooga dhiga haddaan nahay biniaadanka biniaadanka caadaadkiisana waxaa ka mid a inuu isqabqabsigu yimaado wax walbaa laysku qabsadaa labadii isdhashaa isqabsada labadii dad isku dhowbaa isqabsada waxaasoo dhan waxay u baahan tahay qaabkii loo geli lahaa oo dadkii loo xalin lahaa cabashooyinkoodii marka waxaan rabnaa annaga haddaan nahay wasaaraddii cadaaladda waxaan dowrkaas run ahaantii ay hayaan odayaasha iyo garsoorkuba annagoo run ahaantii wada shaqayn fiicanna leh hadda sida ay sharciyadeenna soomaaliyeed qabaan